إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaqiijisay inuu shahiiday sheekh maxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka soomaaliya kadib markii ay saliibiyiinta maraykanka duqeyn kula beegsadeen duleedka deegaanka kuunyabarrow ee shabeellaha hoose mu'asasada alkataib ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda baahin doonto xalqada saddexaad ee taxanaha loo bixiyay geediga gurguurta guulmiisa gabidhacleyn ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada bay shabeellaha hoose gaarisa oo kenya gumaysato dad bukaano ah oo saamaysay xayraaddii duulimaadyadii ay dowladda federaalka saartay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa ku geeriyooday gudaha magaaladaas maleeshiyaadka liyubolis ayaa xabsiga dhigay tobannaan ruux oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaallo ka dhacay dhulka soomaali galbeed in ka badan kun iyo shan boqol oo maxbuus ayaa ka baxsaday xabsi ku yeela dalka mosambiik xilli dalkaasi ay ka socdaan rabshado looga soo horjeedo xukuumadda walaac xoogan ayaa soo food saaray soomaalida ku dhaqan dalka mosambiik kadib markii rabshado ay ku dhinteen in ka badan soddon ruux ay ka bilowdeen dalkaas guddi dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu soo wakiishay ayaa kormeeray howlaha shaqo ee ka socda wilaayada jubbada hoose ayaa sii wada howlaha shaqo wafdigii ay dowladda federaalk u dirtay etoobiya ayaa dib u soo noqday iyagoo hungoobay intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobah isagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo khamiisa taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha jumaadu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan lix iyo labaatanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaqiijisay inuu shahiiday sheekh maxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka soomaaliya kadib markii ay saliibiyiinta maraykanka duqeyn kula beegsadeen duleedka deegaanka kuunyabarrow ee shabeellaha hoose haddaba bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa inoo akhrinaya moxamed daahir calisow aad baad u mahadsantahay maxamed sheekh dhowaan waxa uu bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo ku qoran luuqadda carabiga ayaa lagu xaqiijiyey inuu shahiiday sheekh maxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ah kadib markii diyaaradaha maraykanka ay duqayn kula beegsadeen duleedka deegaanka kunyabarow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose bayaanka ayaa tacsi iyo tahaniyad lagu diray waxaana lagu xaqiijiyey inuu shahiiday shahadihiis allah ka aqbalee sheekh maxamed mire jaamac oo taariikh dahabi ah ku lahaa jihaadka ka socda dalka soomaaliya bayaanka waxaa lagu sheegay in muddo ka badan afartan sano uu shiiqa ku jiray uqidmaynta diinta iyo koryeeliddeeda maantana uu gaaray wixii uu tamaninayey oo ahaa shahaado kadib markii maraykanku ay duqaymo fulaynimo ah ku beegsadeen duleedka deegaanka kunyabrow sheekh maxamed mire ayaa caan ku ahaa koryeelidda diinta iyo midnimada sufuufta muslimiinta xarakatu shabaab ulmujaahidiin waxa ay bayaanka ku dirtay fariin kulul oo ku wajahan maraykanka waxaana ay tilmaamtay in dhiigga shiikha uusan hudur noqon doonin tani waa dhammaadka dadka go'aamada leh ee mabaadi'da u saaxiibka ah naftoodana hura ayaa lagu yidhi bayaanka waxaan u rajaynaynaa naxariista allah iyo raali ahaanshihiisa ayaa la raaciyey bayaanka oo aad u dheeraa oo nusuus kala duwanna lagu xusay sheekh maxamed mire waxaa lagu yaqaanay baa la yidhi mid u sacyiya oo dadaal iyo juhdi ku bixiya in kelimadda muslimiinta iyo sufuuftooda la mideeyo sidoo kale waxa uu door lixaad leh ku lahaa baa la yidhi in qabaa'ilada soomaaliyeed masaalix la kala dhex dhigo oo waxa ay isku haystaan la xaliyo dadaal badanna waa uu ku bixiyey doorka dacwada uu ku lahaa ayaa aad loogu dheeraaday oo bayaanka lagu xusay sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday doorkiisii la xiriiray in xamladii caanka ahayd ee irshaad al ummah ilaa sabiil rashaad ee ka hana qaaday wilaayaadka islaamiga ah oo munkaraadka lagula dagaalamayay sidoo kale waxa uu ahaa shiiqu mid aad iyo aad ugu dadaalayay in dhulka muslimiinta laga xoreeyo gaalada iyo soo duulayaasha ugu dambeyntii isagoo umuuraha ku taagan iyo go-aankiisa ayaa la yiri diyaaradaha maraykanka waxa ay afar iyo labaatankii bishan jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan afar iyo labaatanka bisha desembar sanada labada kun afar iyo labaatanka waxa ay ku duqeeyeen duleedka deegaanka kuyibrow ee gobolka shabeellaha hoose oo ugu dambeyntii uu ku shahaado qaatay bayaanka sidoo kale waxaa lagula hadlay odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah iyo dadka camalkaasi ka shaqeeyaba gabagabadii waxaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka maraykanka allah subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday haziimo iyo in la laayo rabbigeennana waxa uu noo yaboohay guul iyo shahaado labadaasi yabooh waanu arki doonnaa midka rumooba wallahu haalibun calaa amrihi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun marka bayaanka isagoo dhammaystiran oo sida uu u qoran yahay u tarjuman waxaan ku soo gudbin doonnaa barnaamijka dhacdooyinka dunida mu'asasada alkataib ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda baahin doonto xalqada saddexaad ee taxanaha loo bixiyay geediga gurguurta guulmiisa gabidhaclayn taxanahan oo ah mid xasaasi ah ayaa soo bandhigaya labadii gu ee lasoo dhaafay dagaaladii dhex maray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalk oo garabsanaysa shisheeyaha waxaana lagu daawanayaa xaqiiqooyinkii dagaalka mafiilashadii iyo goondiiskii xasan sheekh maxamuud ayaa run noqday mise dhanka kale ay natiijadu isku bedeshay su-aalahaas iyo waxaa filimka looga boganayaa waxa keenay jabka ciidamada dowladda federaalk silsiladan qaybteeda saddexaad ayaa u muuqata inay ahaan doonto mid kasii kulol xalaqaadkii hore iyadoo loo qiyaas qaadanayo taxanaha dhacdooyinka iyo mowduuca lagu ballanqaaday qaybtii labaad ee la daawaday dhammaadkeedii baraha internetka ayaa aada loogu daawaday taxanayaasha ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataib ee ku hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana haatan aada loo wada sugayaa xalqada saddexaad ee goordhow ay ballanqaaday alkataib waxaana dhegeystayaasheena annagana u ballanqaadaynaa hadday xalqada saddexaad soo baxdo inaan ugu soo gudbin doono wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda insha allah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobolada baay shabeellaha hoose iyo gaarisa oo kenya gumaysato warkan iyo warar kale waxaa si ambaqaadaya haashim cabdinaasir rag ka tirsan gootada madaafiicda ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tira madaafiic ah waxa ay ku garaaceen xero askarta dowladda xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada buurhakaba ee gobolka baay madaafiicda ayaa ku howatay gudaha xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada etoobiyaanka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ku leeyihiin deegaanka lambar lixdan dhanka gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenya waxaa ka dhacay weerar dhabagal ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhageen ciidamada kenya iyo maleeshiyaad soomaaliya oo la socday weerarkaas ayaana waxaa ciidamadaas lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo kenyaati ah ayaa ku nafwaayay weerarka kabiinka ah halka sidoo kalena ay afar kale ku dhaawacmeen kuwaasoo saddex ka mid ah ay ahaayeen kenyaati halka midka kalena oo ka tirsanaa maleeshiyaad soomaali ah oo ay tababaratay dowladda kenya islamarkaana qayb ka ah dhibaatada ciidamada kenya ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka n f d weerarkan jidgalka ah ayaa si gaar ah wuxuu kaga dhacay deegaan lagu magacaabo walmareer oo hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa dad badan oo ay saamaysay xayiraadii duulimaadka ee dowladda federaal ka saartay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa ku geeriyooday gudaha magaaladaas faahfaahinta warkaas waxaa si ambaqaadaya farxaan cali cabdulaahi tan iyo wixii ka dambeeyey xayiraaddii ay dowladda federaalka saartay duulimaadyadii ka bixi jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa waxaa la soo warinayaa intaasi ay ka dhalatay inay dad ku dhinteen halkaasi maarayaha garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ugu magacaaban maamulka la baxay jubbaland ayaa xaqiijiyey in dad bukaanno ah ay geeriyoodeen kadib xayiraaddii duulimaadka ee ay dowladda federaalka saartay garoonka diyaaradaha ee magaalada duulimaad wax la siyaasadayn karaa ma aha arrintan si guud ahaan jubbaland bay xayiraada loo saaray waxaana ugu cusub saaka oo ah maalintii labaad ay xayiran yihiin dadyow inay dhinteen oo caafimaad darro u dhintay qaar bukaano yihiin oo weli maaragtay meel ay u baxaan iyo meel ay daba u doontaan laayihiin ma garata dadyowga qaar baa ma bukaanadooda aada u litay dad qaarkood ka mid a allah u naxariisto waxa uu intaa ku daray in arrintan mas-uuliyadeeda ay qaadayso dowladda federaalka haddii ay xayiraadda sii socotana ay si deg deg a xal uga gaari doonaan dhibaatadan kulley mas-uuliyad darrada ah dowladda unba maxay aheeda ka jawaabi doonta oo qaadan doonta mas-uuliyadda intaa la eg dadna ilaa iyo hadda meelaan marino iyo meelaan geenno yaan la-nahay sababtoo ah waxay u baxdeen bukaanada qaarkood ee wadanka dibadiisa ay u baahdeen meel la marina ma leh nairobi ma aadi karaan muqdisho oo wadankoodii dhexdooda ma soo aadi karaan marka culeys aada u weyn baa maalintii labaad hadda maaragtay ka dhashay xayiraadii diyaaradaha dadkii anaguna hoos joogaa shacabkan waxaan u ballanqaaday inayna sii dulmanaan doonin insha allahu oo si deg dega xal loogu raadin doono hadduu alla yidhahdo arrintan hadday sii socoto arrintan ayaa timid xilli uu taagan yahay khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland kaas oo hadda u muuqda inuu sii xoogaysanayo marar badan ayaa sidan oo kale horey loo joojiyey diyaarado isaga kala gooshi lahaa magaalooyin ku yaala soomaaliya ayadoo dad rayid ahi ay saameyn ka soo gaartay xayradahaasi lagu soo rogo duulimaadyada ka shaqeeya dalka maleeshiyaad kale iyo booliis ayaa xabsiga dhigay tobannaan ruux oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaalo ka dhacay dhulka soomaali galbeed faahfaahinta warkaas waxaa la diyaar ah mubaarak cumar iyadoo maalintii shalay uu dagaal culus ka dhacay deegaanka dacwele ee dhulka soomaali galbeed kuna hoos jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya ayay maleeshiyaadka liyu boolis xabsiga dhigeen tobannaan ruux oo ka mid ah dadka deegaanka in ka badan afartan ruux oo ay ku jiraan odayaal ka mid a dadka deegaanka dacwele ay xabsiga dhigeen maleeshiyaadka xabashada u aqdaaman ee liyu boolis kuwaasoo ay ku sheegeen inay ku qabteen dagaalkii shalay ka dhacay dacweley muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada gaar ahaan barta facebooka ayaa waxaa lagu arkayaa odayaal aad u tiro badan oo da ah kuwaasoo ay soo qafaasheen ciidamada liyu booliska ay xabashad u carbisan dhinaca kale maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu si adag u cambaareeyey xasuuqa iyo tacadiyaadka ay maleeshiyaadkan ka wadaan deegaanka dacwele ee dhulka soomaali galbeed waxaa lagu yeero wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka la baxay somalilan ninka lagu magacaabo cabdalla maxamed carab ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin dhibaatadii xasuuqa lagu hayo dadka deegaanka maalmihii u dambeeyey waxaa si soo tariyey dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka liyu booliska ee rabaayadda u ah xabashida iyo dadka deegaanka dacwale ee dhulka soomaali galbeed ee ku hosjira gumaysiga xabashida dagaaladan ka socda deegaanka dacwale ayaa dhaliyey khasaare isuuja dhimishiyo dhaawac iyadoona weli uu socda dagaalka in ka badan kun iyo shan boqol oo maxbuus ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala dalka mosambiik xilli ay halkaas ka socdaan rabshado looga soo horjeedo xukuumadda warkan iyo war kale oo ku aadan walaac xoogan oo soo food saaray soomaalida ku dhaqan dalka mosambiik kadib markii rabshado ay ku dhinteen in ka badan soddon ruux ay ka bilowdeen dalkaas wararkaas waxaa isku soo duway oo la diyaara cabdulkhaaliq macalin cabdiweli dalka mosambiik ee qaaradda afrika waxaa ka bilowday rabshado ay dhigayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah taas oo sababtay dhimashada in ka badan soddon iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen shan iyo toban kale rabshadahan ayaa yimid kadib markii maxkamadda dalkaasi ay xaqiijisay guusha xisbiga talada haya ee mosambiik kadib doorashooyin lagu muransan yahay oo dhacay waxaana dadka ku dhintay rabshadahan ku jira laba sargaal oo ka tirsan booliska dalkaasi sidoo kale tani ayaa sababtay in la boobo xarumo badan oo ganacsi ah waxaana soomaalida gaar ahaan kuwa ganacsiga ku leh dalkaasi lasoo darastay walaac xoogan muuqaalo la baahiyey ayaa muujinayay mucaaradka oo hubaysan kuwaas oo dhacayo bililiqo u geysanaya xarumo ganacsi oo ku yaala dalkaasi mosambiik marka laga yimaado dhimashada dhaawaca iyo boobka ka dhashay rabshadan waxa ay sidoo kale sababeen in maxaabiis badan ay ka baxsadaan xabsi ku yaala dalka mosambiik iyagoona ka faa'iidaysanaya qalalaasaha ka jira dalkaasi in ka badan kun iyo shan boqol oo maxbuus ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen xabsi ku yaala dalka mosambiik xilli dalkaasi ay ka soconayaan rabshado looga soo horjeedo xukuumadda kadib doorasho muran badan dhalisay oo ka dhacday taliyaha booliska xukuumadda mosambiik oo shir jaraa-id qabtay ayaa xaqiijiyey dhimashada soddon iyo saddex ruux iyo dhaawaca shan iyo toban kale isagoo geesta kale sheegay in wax ka badan kun iyo shan boqol oo maxaabiis ah ay baxsadeen waxa uu intaa ku daray in dib loo soo celiyey boqol iyo konton ka mid ah maxaabiistii baxsatay halka weli la la-yahay halka ay jaan iyo cirib dhigeen maxaabiistii kale ee ka faa'iidaystay qalalaasaha ka jira dalkaas xaaladda ka jirta dalka mosambiik ayaa iminka ah mid cakiran qolyaha mucaaradka ayaana ku doodaya in la musuq maasuqay doorashada dhacday aysanna aqbali doonin natiijadeeda guddi ugu dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab usoo wakiishay ayaa kormeeray howlaha waxbarasho ee ka socda wilaayada jubbada hoose ayaa sii wada howlahooda shaqo cali aadan xasan ayaa faahfaahinta warkaas si ambaqaadaya guddigii uu dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab usoo wakiishay kormeerka howlaha waxbarasho ee ka socda wilaayada jubbada hoose ayaa sii wada howlahooda shaqo iyagoona kulamo gaargaar ah la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimka ah ee ku dhaqan degmada jamaame saacadihii lasoo dhaafay ayay qabteen kulamo kala duwan oo ay la qaateen waxgaradka macalimiinta iyo waalidiinta kuwaas oo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la dareensiiyo muhiimadda ay leedahay in la tarbiyeeyo jiilka mustaqbalka iyo kaalinta muhiimka ah ee waxgaradka iyo ganacsatada ay ku leeyihiin tacliinta si ay u soo baxdo ummad aqoon-yahan ah waxaa ka furan saddex mu'asasaadoo waaweyn mu'asasatulxikma iyo qurduba marka waa nimco fara badan oo ilaahay soo kordhiyey reer jamaamana insha allahu ilaahay ay ugu mahadinayaan awalan uma xarakatu shawa almujaahidiin wa khaasatan maktab tarbiya watacliim ayay ugu mahad celinayaan marka waxaan leenahay sida hore iyo hadda nuur iyo mugdiyan kuma ah ee kala tahay nuurka ayaa baxayo subaxda waxaad arkaysaa arday fara badan oo hambaagyadooda sita darees kala gedisan ku labisan u socda boosaska ay wax ku baranayeen ayagoo haddana aan ikhtilaad iyo isdhexgal aysan jirin marka waxaan leenahay maktabu tarbiya watacliim oo maanta maxaa la dhahayna soo booqday insha allaahu waad liibaanteen wixii aad doonayseen waad gaarteen insha allah amhaalkiina ilaah noo badiyo ilaahayna ajar haadinka siiyo annaga maanta ujuuriya ajar madan siin karno laakiin wixii aad maanta shaqaysataan si aad berro heshaan acmaashiina waxaan leenahay insha allaahu ikhlaas allah idinkaga dhigo amtaashiina allah noo badiyo jiilkan waxaan leenahay ha lagu dadaalo waa jiilkii wadankii uu soo baxayo oo bedel lahaa umadaan hadda ahdaafka diimeed wax laga fahansiyo wax la baro dad mugd ku jira ummadda aysan noqonin diinkooda wax laga baro dalkooda iyo ahmiyadda adduunka kaleya in wax laga baro kulamadaas intii ay socdeen arrimaha looga niqaashay waxaa ka mid ah heerka ay gaarsiisan tahay tacliinta ka jirta gobolka iyo markii la kala jaray labadii walaayo si wax looga dhisto natiijooyinka la xaqiijiyey tobankii bil ee lasoo dhaafay waalidka oo ah lafdhabarta ardayga ayaa ka mid ah arrimaha ay xoogga saareen guddiga kuwaas oo dhankooda la siiyey talooyin iyo tawjiihaad halka iyagana ay bixiyeen kuwo kale oo muhiim ah waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana watacaala awalan khayran waxaan u mahad celinaynaa baahda waxbarashada maktaba tacliima waa barashada xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay dadaalka juhdiga nagu bixinayaan hanoo barakeeyo waxaa laga hadlayay sidii annagana aan u dadaali lahaynay mas-uuliyadana saaran anooga soo bixi lahaynay waxawey waxbarashadan aan u xagsan lahaynay anigoo ah uma iiman oo joogta gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame maasha allah kulanka waxyaabo badan ayaa noogu baxay awalan horta waxaan u mahad celinayaa allah subxaana watacaala nimcatul islaam waliimaan dhammaan waan u mahad celinaya walaalaha mujaahidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan maktab tarbiya wa tacliim oon maanta ilmaheena juhdi badan ku bixinaya oon muujinaya dadaalkooda in badan ayaan sugayna oon haqantaagayna maantana ilaahay subxana watacala wuxuu noogu keenay gobolka jubbada hoose in laga furo macadooyin fara badan aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay dhammaan waana soo dhawaynaynaa waxaa ka mid ah in ilmaha micnaha waxbarashadooda aan muraaqabayno mar walba aan la soconno waxyaabaha aan ka fiirino madaariista macdooyinka aan booqanno si walba ilmaha aan ku toosno hanaankooda say shareecada islaamka maanta jiilka soo karaya say ay u bedeli lahaayeen ragga maanta taagan say u bedeli lahaayeen ay berrina noogu dhicin lahaayeen salwiga maanta dalkeena haysto maantan waxaan u diyaarinaynaa carruurtaas yaryar insha allah biidnillahiga ra'ay tawxiid meel walba ka taagi doono maadaama maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrimaha uu u qaabilsan yahay ay qayb ka tahay ka hortagga duulaanka xagga maskaxda waxay waalidiinta soomaaliyeed ugu digeen inay ubadkooda ka ilaaliyaan waxbarashada munxarifka ah ee laga soo minguuriyey unesco maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii horumarinaya dadaalada waxbarasho ee uu ka wado walaayaadka islaamiga ah iyaga oo markaan diiradda saaray sidii ay u soo saari lahaayeen arday wacyi ah si loo xaqiijiyo guushaas ayuu sameeyey guddiga loo xil saaray sidii ay u kormeeri lahaayeen macalimiinta iyo ardayda ay waxbaraan si ay wax ugu dhistaan natiijooyinka kasoo baxa dadaalkooda warkaan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ee furqaan wafdiga ay dowladda federaalk u dirtay etoobiya ayaa dib u soo noqday iyagoo hungubay farxaana cali cabdulaahi ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan la diyaar ah warar la helayo ayaa tilmaamaya in wafdigii ay dowladda federaalk u dirtay dalka etoobiya uu dib uga soo noqday dalkaas isagoo aan wax ujeedkiisa gaarin wafdiga oo ay hogaaminayeen cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk iyo cabdulaahi sambalolshe oo ah taliyaheeda sirdoonka ayaa waxa ay la kulmeen mas-uuliyiin xabashi ah kuwaas oo ay kala hadleen dardargelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu xasan sheekh abiy ugu saxiixay inay qaataan badda soomaaliya waxa keliya ee ay kala soo laabteen shirka ayaa lagu sheegay in bisha labaad ee sanadka soo socda ee labada kun iyo shan iyo labaatanka la sameeyo guddi ka shaqeeya dardargelinta heshiiskii hore labada dhinac ayaa sidoo kale lasoo warinaya inaysan wax badan iskala hadlin arrimaha ammaanka islamarkaana aysan arrimo dhowra isku fahmin mas-uuliyiintii ay halkaas kula kulmeen ayaa sheegay in kalfadhigan uu yahay mid ay wejiga isugu furayaan oo ay dhankooda aadi doonaan muqdisho wuxuu kaloo tilmaamay in xiriirka ay la leeyihiin somalilan iyo jubbaland uu halkiisa sii ahaan doono wax isbeddel ahna ku imaan doonin isagoo intaa ku daray in xukuumadda villa soomaaliya ay uga kalsooni badan yihiin maamulada isku magacaabay jubbaland iyo somalilan taa beddelkeeda qoborada ku xildheer siyaasadda soomaaliya ayaa hoggaanka dowladda federaalk ku tilmaamay mid ku jahwareersan siyaasadda islamarkaana ay meel ka dhac tahay in etoobiyadii haysatay qaar ka mid a dhulka soomaaliyeed iyadana kulaysa askartii dowladda federaalk in wafdi loo diro ay tahay qayb waalida ka mid ah sida hadalka loo dhigay warkii oo dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee furqaan waa inaga intaa